الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا waa casharkii labaatan iyo saddexaad muqadimatu lxadramiyada kitaabka la yiraahdo qaala sheekh cabdullaahi bni cabdiraxmaan baa fadli alxadrami radia allaahu canhu raximahu اllahu tacaala faslu fi salaati nafli wuxuu fasal u yahay salaada sunnaha ayuu fasal u yahay oo sunnayaasha waxaa ugu fadli badan sunnaha salaada faraa-ishana markii laga hadlayo arkaanta towxiidkii ka bacdi salaada faralka ah afdalu salawaati salaadaha midda u fadli badan salawaadkii salaadihii almasnuunati la sunneeyey salaatlciideyni labada ciidood salaadooda wey salaadaha waxaa ugu fadli badan sunnayaasha labada ciidood salaadooda weliba ciidda xajka kow kabacdina ciidda ciidulfidriga ah ee ramadaanka uma dabadeedna alkusuufi salaatulkusuufi qorax madoobaadka salaadiisa weeye uma dabadeedna alkhusuufi salaatulkhusuufi tan dambe kha bay wadataa tan horena waa kaaf kusuuf waa qoraxda khusuufna waa dayax markii labadiiba meesha saa ugu sheegay dayax madoobaadka salaadiisa uma dabadeedna alistisqaai salaatulistisqaai waa salaada roob doonta markii ilaahay roob la weydiisanayo lala yimaado taas baa ku xigta uma alwitri witrigii baa ku xiga witriga la tukado salaada sunnahayo witrigaa wey wa aqaluhu witriga inta u yari rakcatun waa hal ragcada baa ugu yar laakiin ka badan inaad ka dhigatid baa ka fiican wa akharuhu inta ugu badan ugu badnaanta badan witriga ixdaa casharat waa toban iyo kow ragcadood oo bilow taari waa maxa kow iyo toban ragcadood baa looga jeedaa baa ugu badan de tobankii waa laba ragcadood laba ragcod sidaas isku leegyihiin ragcadda u dambeysana waa midii tirada isdheer ka dhigayso witriga ahayd ayb inta kamaalka u yarna waa saddex ragcadood inuu qofku tukado laba ragcadood iyo ragcad saddex sidaas bay salaadihii u kala sarsareeyaan marka waxa weeyaan witrigu waa salaad aada iyo aad u cajo badan ixdaa casharata waa koob iyo toban ragcadood macnaha inta u badan wey waana salaad ajar badan salaada iyada ah ayb wa waqtuhu witriga waqtigiisu bayna salaati alcishaai cishaha salaadiisa iyo wa duluuci ilfajri fajarka dhalashadiisa dhexdooda wey intaan weli waagu beryin salaaddii cishahana la tukaday inta u dhaxaysa oo dhan waa joogaa witrigu cishaha adugu haddaad gadaal u dhigtid weli witrigi kuuma soo gelin ilaa cishaha tukatid markii unaa cishaha tukatid bay ka bilaabanaysaa laga bilaabo ilaa intaan waagu beryin haddaa cishaha horey u tukatay waktigii waa dheeryahay markii horea cishaha tukatay ilaa waa beri duluuculfajri laga gaarayo waa waktigii witriga weeyaan masalaha halkaa ku jidha marka haddii qofku jamcu taqdiim sameeyo musaafir weeye maqhribkii markii la marayay jamcu taqdiim horey buu u qaaday salaaddii maqhrib buu tukaday cishana waa tukaday xilliga cishaha la tukanaya waa goorma xilliga maqhribka waa jamcu taqdiim mar haddaa cishahii tukatay adaga witrigaadina soo geli witrigiina xataa hadda waa tukan ka dhaha ilaa bacd alcishaa buu ku qaydnaa moogta ilaa cishaha xilligan sharcigaa markaa wakti uga dhigay jamcu taqdiimka waa la ogolaada salaadihii ka dambeeyena waa la ogolaanaya hadday witri tahay hadday taraawiix tahay adoo xilli hore u maraya wa taakhiiruhu gadaal marintiisa witriga bacda salaati leyli salaatuleyl dabadeed inuu qofku u sii dibdhigo witriga aadan horey witriga ka tukane haddaad dadka hameenkii kaca tahay salaatuleylka markaad tukatay ka bacdi inaad witriga la timaadid in kaana hadduu yahay qofku yastayqidu mid u baraarugaya lahu salaatuleylka ayaa afdalu fadli badan salaatuleyl hadduu u kacayo saasaa u fiican inuu dib dhigo witrigana salaatuleylka hadhow ha tukado ha u kaco witrigiina ka bacdi hala yimaado wayajuusu waxaa bannaan wasluhu xiriirintiisa la xiriiriyo bitashahudin hal atixiyaad aw bitashahudayni bitashahudayni amba laba atixiyaadoo fil akhiiratayni ku jira labada u dambeeya waxaa kuu bannaan witrigaan markaad tukanaysa wasluhu waa maxay xiriirintiisa dabada inuu iskugu qabto intii ragcadu witrigu ahaa ya inuu xiriiriyo macna kama baxayo laba laba ragcadood iyo waxba uma tukan ragcadihii o dhan buu dabada u qabto waa loo ogolya kow waxaa u bannaan fasluhu inuu kala saarana waa loo ogolya laba laba ragcadood u tukado ka baxo laba kale tukado ka baxo waaye weliba inuusan xiriirin waxaa fiican baan leeyahay bitashahudin hal atixiyaad buu ku xiriirshay laba atixiyaadna waa ku xiriirin kara lakiin halka atixiyaad baa fiican waa markuu xiriirinayo wey wa bitashahudayni laba atixiyaadoo fil akhiirataynina waa la ogolyahay waa maxay midaane toban ragcadood buu tukanay tobankii markuu tukaday buu atixiyaad la yimi kama bixin salaada isna waa kaca hal ragcad buu la yimi atixiyaadkii dambuu la yimi lix ragcadood buu tukanay ama sideed in marku tukaday oo ragcad keliya hadhay bu atixiyaadsada ragcaddii witriga ee tirada isdheer ka dhigi lahaydna waa u kaca waa loo ogolya ayib laakiin xaggee labada atixiyaad markayta ku kala jiraan fil akhiiratayni labada u dambeya waa maxay ragcadda u dambaysa iyo ragcadda ka horeysa laakiin laba atixiyaad ka badan meesha ha soo gelinin salaaddii oo la xiriirinayo waidaa awtara hadduu witriyeeyo bihalaaثin saddex ragcadood hadduu ku witriyeynayo yaqra-u waa akhriya fi اluulaa ragcadda hore suurat alأclaa ayuu ku akhriya suurat alaclaa sabixisma rabika alaclaa wa fi haaniyati ragcadda labaadna suuraة اlkaafiruun wa fi haaliثati ragcadda saddexaadna alkhlaasa suuraة alkhlaas wاlmucawidaati iyo mucawidaatku waa maxay birabi اlfalaq iyo birabi اnnaas ayay ku akrinaya saddexdii ragcadood suuradaha ku kala akrin lahaana saasaa lagugu sheeg ayb uma yatlu lwitra witriga waxaa la xiriira raacaya ku xiga fi اlfadiilati xagga fadiilada witriga waxaa ku xiga ragcat اlfajri fajarka labadiisa ragcadood ragcataani lilfajri meesha laga dhigi lahaa idaafadaad jarays ragcat اlfajri fajarka labadiisa ragcadood salaada subax sunnihiis sunnaheedu waa sunno ajar badan inaad horay u kacdid u weesaysato u diyaargarowdo u cadayato raatibada u tukato muhiim weeye waa waqti aada u cajo badan oo qofkii la waafajiyo maalintaasoo dhan nashaad iyo wuxuu noqonayaa waxa weeyaan fudayd ragcadda hore muxuu ku akhrinayaa suurat اlbaqara aayad ku jidha qul aamana billaahi wamaa unzila ilayna wamaa unzila ilaa ibraahiima aayaddaas ragcadda labaadna suuratu aali cimraan aayad ku jidha qul yaa ahla lkitaabi tacaalow ayb weliba markuu ragcadda hore akriyo waxa weeyaan aayaddaasna ku akriyo alam nasraxna hadduu kusii daro way fiicanta ragcadda labaadna aayadda kale markuu ku akriyo alam tara kayfna inuu ku daro ayb misle waxaa la yidhi qul yaa ayuha lkaafiruun ha ku daro ragcaddii hore ragcadda labaadna qul huwa allaahu axad sidaa ha ula yimaado waa sidaa ugu cajo badan weeyaan intii la yidhi hala akriyo o dhan sow isku mar oo ula yimaado saasay ka dhiganta sidaas buu ku akrinaya labadaa ragcadood aad baa nebigu ugu dadaali jiro subaxa ka horeeya sunnayaasha kale soosa ugu dadaalin weliba inahumaa khayru min addunya wamaa fiiha adduunya iyo wax yaalba labada ragcadoodoo ka khayr badan wey waxaa ku xiga uma ragcataani laba ragcadood ayaa ku xiga waa laba ragcadood oo qabla duhri duhurka hortiisa ah awil jumcati jumcada horteeda ilaa booskii duhurka jumcadaa gelaysa hadday maalin jumcaata iyo waragcataani laba ragcadood oo bacdahumaa ka dambaysa duhurka waragcataani laba ragcadood baa ku xogo bacda almaqriba iyo ragcataani oo bacda alcishaai laba bacda alcishaa ah raatibada sunnayaasha qabli qabliyada ah raatibada qabliyada ah waa maxay salaada sunnahayo la tukado faralka ka hor wakhtigeedu wuxuu soo gelayaa salaada kaleo faralka markii wakhtigeedu soo galay wakhtiguna wuxuu ku baxayaa faralka markii wakhtigiisu baxo laakiin raatibada bacdiyada ah wakhtigeedu wuxuu ku soo gelayaa inaa faralkii la timid hadda duhurkii ma tukati haa ka bacdi baa raatibadii ka dambeysay la tukan ka dha hadda wakhtigiioo jooga aadan weli duhurkii tukan maalan raatibadii ka dambeyn jiray duhurka ma tukan ka dhig ilaa aada tukatid faralka waktiga leh waaya raatibadii ka horeysay faralka haddaadan weli tukan qabliyada ahayd markii aa faralka tukatid kabacdi waa tukan ka dha tii qabliyada ahayd oo ka horeysay qallana maaha wakhtigeedii baa jooga waaya uma taraawiixu taraawiixii baa ku xiga wahiya taraawiixdu taraawiixdii baa ku xigta cishruuna ragcatan weeye labaatan ragcadood yusallimu waa salaama naqsadaa qofka min kulli ragcatayni laba ragcadoodoo kasta waa ka baxaya taraawiixda markii la tukanayo waa laga baxaya qur-aanka oo dhan in lagu tukadaa fiican taraawiix si ou salaada qur-aanka oo dhan ugu tukado ugu khatimo mid deg deg badan oo qofkii uusan ku xasilayna inuu qaabkaa u tukado waa laga fiican yahay ayb wa waqtuha taraawiixda waqtigeeduna bayna alcishaai cishaha iyo walfajri ba udhexeeya cishaha iyo salaada subax intaan la gaarin waagu beryin inta u dhaxaysa cishuhu waa joogaa waxaan leeyahy taraawiixdu waa joogtaa cisho ma tukat ilaa waagu intuusan beryin inta u dhaxaysa taraawiixdii waa joogta uma duxaa duxadii baa ku xigta salaatu duxa oo salaad yana ajar badan qofku si kasta oo xataa safar hadduu yahay salaatuduxada inuusan ka tegin wa aqaluhaa ragcataani laba ragcadood baa u yar qul huwa allaha iyo birab wuxuu ku akrinaya ragcadda hore qul huwa allaha ragcadda labaadna waxaa leeyahy ragcadda hore qul yaa ayuha alkaafiruun midda labaadna ikhlaaska qul huwa allah haddou laba ragcadood oo kale u kaco o shamsi waduxaaha ragcad ha ku akriyo suuratu waduxaana ragcad kale ha ku akriyo inta u yari waa ragcataani ilaa amaani amaanin ilaa sideed ragcadood baa wadi ka dhaa labo labo loo tukanaya wayusalimu min kuli ragcatayni laba ragcadood oo kasana waa salaamo naqsanahaya xiriirkuna waa u banaanyah wa waqtuhaa waqtigeeduna bacda irtifaaci shamsi qoraxdu intay soo kor noqotay dabadeed wey ilal istiwaa'i laga gaarayo qoraxdu cirka marka istiwaaha gaaraysa ku kala baranta wax yar qoraxdu markay soo kor noqoto rubu saac ilaa istiwaaha kala bartanka cirka qoraxdu soo gaarayso salaatu duxadii waa kuu joogta wa taakhiiruhaa in salaada duxada loo dibdhigo ilaa rubuci nahaari maalinta afar meelood meel baa afdalu fadli badan labaiyo toban saac way maalintu afar meelood u qaybe rubucu nahaar ilaa laga gaarayo waay ayb saasay ku noqoto rubcu nahaar saddex saac labaiyo tobankii afar meeloodo beer saddex marka rubcu nahaar maxay noqotay saddex saac uma waxaa ku xiga ragcat alixraami ixraamka labadiisa ragcadood xaj iyo cumro mid xiranaya iyo waragcat adawaafi dawaafka labadiisa ragcadood dawaafka markii la dawaafana laba ragcadood baa maqaamu ibraahim agtooda lagu tukada waragcat ataxiyati taxiyada labadeeda ragcadood baa ku xiga masaajidka markuu qof soo galo laba ragcadood sunno ah oo la tukado taxiyatulmasjid uma sunatulwuduui weesada sunnaheeda marka soo aweyseysato laba ragcadood oo sunno ah inuu qofku tukado waay inuu ku akriyaa fiican baa leey ragcadda hore walow annahum id dalamuu anfusahum aayaddaas midda labaadna waman yacmal suu-an aayaddaas aw yadlim nafsah uma yastakfir illaaha yajid illaaha gafuura raxiima ayb wa taxsulu taxiyatu taxiyadu waxay ku xasishaa bifardin faral la tukaday aw naflin sunne kaasoo huwa ragcataani laba ragcadood ah aw agharu ka badan nawaahaa niyeysaya am laa ma niyeysana taxiyatulmasjid ma tukanaysaa xataa faralkiiyo lagu jiro haddaa gasho faralkaas ama mid laba ragcadood ha noqdo ama ha ka bato ama sunno kale aadan taxiyaba niyeysana sunno kale xirato masaajidkii bau soo galay salaatu duxuba niyeyse taxiyadiina waa uta taxiyadiina waa uta ama ha niyeyso ama yuusan niyeyse salaad inuu tukado un bay ahay waay laakiin hawaabkii taxiyada marka uu gaar u raadinayo dee waa inuu taxiyadii niyeyso wey rag baasaa yiri culimada ka mid a watatakararu way soo noqnoqotaa taxiyadu bitakaruri dukuuli gelidda soo noqnoqodkeeda waa maxay gelidda masaajidka hadduu soo noqnoqdo haddeeroo baxay masaajidku ka baxay wuu soo galay taxiyaa laga rabaa dabadda u baxay misna waa soo galay taxiyaa laga rabaa intuu hadba soo galaba oo jeer oo taxiyatulmasjida bay noqonaysa watafuutu waxay ku tagtaa biljuluusi fadhi caamidan xaaliya mid u kasaya hadduu fadhiisto kasna u fadhiistay taxiyadii waa dhaaftay waa tagtay waqtigeedii waa tagay waay ibnu xajar baa dhahaya hadduu biyo iyo cabayo masaajidka oo biyaha dartii u fadhiistay ilaa biyaha istaagga in lagu cabo iyadoo la taagan yahay waa karaahiye kama tegin hadduu tukan karaa taxiyadiis ramliguna waxba kama soo reebin watafuutu way tagtaa biljuluusi fadhi caamidan xaal aw naasiyan xaaluu yahay ama halmaanba u fadhiis laakiin markaa halmaanka wadaalal faslu fasalkiina waa dheeraad muddo dheer baa ka soo wareegtay ama xataa hadduusan fadhiisana taagan yahay oo muddo dheer oo taagnaa masaajidka dhexdiisa taxiyadii waa tagtay wayustaxabu waxaa la suneeyey ziyaadatu ragcatayni laba ragcadood siyaadadood oo dheeraada kordhintood qabla duhri duhurka hortood duhurka hortiis awal maxaa duhurka kusoo marnay laba raatibaad oo mu-akada laba kale inuu ku daraa fiican afar duhurka ka hor inuu tukado laba iyo labo awil jumcati jumcada horteeda laba dheeraad oo kale wa bacdahu bacda duhur ama bacda aljumcana aw bacdahaa ilaa ba yidhi bacdahu bacda duhur aw bacdahaa bacda aljumca laba ragcadoodoo kale oo dheeraada wa arbaciin afar inuu dheeraada la yimaado oo sunno ah qabla alcasri casarka ka hor casarka ka hor afar ragcadood oo sunno ah laba iyo labo waragcataani waragcatayni laba ragcadood oo kale oo qabla almaqrib salaada maqrib markii la aadaano yaan horey laga aqimine ha la sunnaysto laba ragcadood halala yimaado sunno weyn weeyaan wiyo laba ragcadoodoo waa qabla alcishaai ragcatayni qabla alcishaa wa cinda safari laba ragcadood oo safarka agtiisaa fii beytihi gurigiisana qofka uu ku tukado qul yaa alkaafiruun iyo ikhlaasna ha ku akri iyo wa cinda alquduumi soo gelidda agteeda markuu safar buu ka soo gala fil masjidi buuna soo galo masaajid buu ka bilaabo safar markuu qofku ka yimaado inuu masaajidka ka bilaabaa sunno ah masaajid hadduu ka bilaabay laba ragcadood hala hala yimaado waaya dayib hadduu xataa gurigiisa galo ha ku tukado wa salaatu listikaarati baa sunno ah salaada istikaarada khayr dalabka iyo walxaajati salaatulxaaja salaada la istikaaradu waa maxay laba ragcadood weeye oo sunno ah ragcadda hore qul yaa ayuha alkaafiruun ha ku akhriya midda labaadna ikhlaaska wakti wuxuu tukanayaa aan waqtulkaraahiye ahayn salaada marku ka baxo ama isagoo ku jira labadaba waa la sheegay oo hadduu salaada ku jiro ragcadda u dambaysa taxiyaadka kabacdi ama sujuudda ragcadda u dambeysay sujuudda u dambaysa ragcaddaas ha ku akriyo ducadii istikaarada allahuma inii astakhiruka bicilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika alcadiim fainaka taqdiru walaa aqdir wataclamu walaa aclam waanta callaamu اlguyuub allahuma in kunta taclamu ana hada amr ana hada alamr markuu le amarkii buu magacaabaya khayru lii fii diini wa macaashi wa caaqibati amri faqdurhu lii wayasirhu lii uma baarik lii fiih wain kunta taclamu ana hada alamra sharu lii fii diini wa macaashi wa caaqibati amri fasrifhu canii wasrifnii canhu waqdur liya alkhayra xaydu kaana uma ardinii bih ducadaasu akhrinaya dantiisana waa sheeganaya ana hada alamr markuu leeyahy salaat lxaaja iyana waa sidoo kale xaaja u leeyahy waalawaabiina waay iyana waa maxay salaat alawaabiin waa laba ragcadood baa ugu yar waana laga badin karaa lix iyo labaatan iyo maqrabka iyo cishaha dhexdiisa baa lagu tilmaamay wa salaatu tasbiixi baa sunno ah salaada tasbiixaha badan subxaanada badan oo maxay tahy afar ragcadood oo salaatu tasaabix u niyeysay waaye maalintii ha tuka dayib hameenkiina waa la tukan karaa waqti aan waqtu karaahiye ahayn baa la tukanaya ragcad kasta markuu qirada dhammeeyo wuxuu dhahayaa subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila biاllaahi alcaliy alcadiim shan iyo toban jeer buu ku celcelinaya rukuucda kow ictidaalka labo labada sujuudood saddex fadhiga u dhexeeya intaas iyo jalsat اlistiraaxada toban toban buu akrinaya marka halkii ragcad maxaa ku jira toddobaatan iyo shan tasbiixood ragcadda kalena toddobaatan iyo shan waa imisa boqol iyo konton soo ma labada ragcadoodon kale boqol iyo konton saddex boqol baa soo gelaya waa salaad ajir badan xadiida waxbaa hadal baa ku jira laakiin kuwo waxaa jira sugnaaday baa lagu leeyahy culimmadana kutub bayba ka qoreen waay suuradaha wuxuu ku- doona ku akhrisanayaa suurada la sheegayna waa jiraan salaatu tasbiix ayaa la yidhaahdaa waman faatadhu qofkay ka tagto salaatun muaqatatun salaad la wakhtiyeeyey ayaa ka tagtay qof baa salaad ka tagtay wakhti lahayd sida ciiddii oo kale sida duxadii sida raatibadii qadaaha waa qadeeyaa walaa yuqdaa lama qalleeyo laakiin maa shay lahu isaga sababun sabab u ahaaday ka taxiyati salaaddii wakti lahayd baa la qalleeyaa salaad aan sabab aan wakti lahayn ee sabab lahayd lama qalleeyo taxiyada maxaa sabab u ah soo gelidda masaajidka qalla ma leh walaa xasra koobid uma ahaan linaflilmulaqi sunnaha mudlaqa ah qofki ilaahay iska caabudayo sunnayaal iska wadaya salaada tiro lagu joojinayo ma leh xasri ma leh meel lagu soo koobaya ma leh boqol ragcadood laba boqol ka badan boqolaal kun ragcadood dad baa tukan jiray iyo lix boqol iyo iyadoo xasri ma leh fain axrama hadduu xirto biagara wax ka badan min ragcatin hal ragcad wax ka badan buu niyeysti oo sunno mudlaqa ah falahu waxaa u bannaan an yatashaahada inuu atixiyaadsado fii kulli ragcatayni laba ragcadood oo kale ow kulli alaain saddex ragcadood oo kasta ow arbacin afar ragcadood oo kasta walaa yajuusu ma bannaana fii kulli ragcatin ragcad kasta inuu laakiin atixiyaadsado lama ogola ragcad buu tukaday atixiyaad hal ragcadoo kale oo tukaday atixiyaad hal ragcadoo kale oo tukaday atixiyaad qaabkii salaad lagu yaqaano o dhan ba arrintu ka baxaysaa looma baahna sidaas ayb walahu waxaa u bannaan an yaziida inuu ka ziyaadiyo calaa maa nawaahu wuxuu niyeystay afar ragcadood tuko u sira ama toban tuko isagoo weli ku jiro kasii badan karaa wayanqusa inuu ka yareeyana waa u bannaanta markuu ziyaadinaya iyo markuu na- yaraynayaba bishardi takhyiiri niyati niyada doorinteeda shardigeed qabla daalika kaa hortiis kee ziyaadinta iyo nusqaaminta ka hor afar ragcadood ma tukan lahayd laba ku darmaystiri intaadan weli afarta dhammaystiri niyeyso inaad laba kale ku daraysid ama ka badanaysid toban baa niyeysatay markaasaa istiri lix ku soo koob intaadan gaarin tiradii niyeyso inaad soo yaraynaysid ayib haddii kale salaadaa ka buraysa walafdalu sida fadliga badan an yusallima inuu salaamo naqsado weeye min kulli ragcatayn laba ragcadood oo kas- kasta dabadood min kulli ragcatayn bacda kulli ragcatayn wey waduululqiyaami istaagga dheeroo salaada istaageeda lagu la dheereeyo baa afdalu ka fadli badan min cadadi rakacaati ragcadaha tiradooda yaa ragcadaha badan inaad tukatid iyo ragcado yaroo laakiin istaaggu dheeraa inaad tukato istaagga dheer baa fiican wa nafluleyli habeenka sunnaha la tukada nafliga almudlaqi la iska idlaaqay waa sunno aan wakti iyo hebel iyo magac gaara lahayn sunna mudlaq ayaa afdalo ka fadli badan muxuu ka fadli badan yahay sunnaha maalintii oo la iska idlaaqay iska tukada ah wa nisfuhu lakhiiru niska dambe habeenka niska dambe iyo wa uluuhu habeenka ulufka alawsadu dhexdha ku jira ya uluuhu lawsadu ulufka awsadka ah ayaa afdalu fadli badan habeenka waa saddex ulu afar iyo afar iyo afar sooma waay afarta dhexe waay ayib ayaa afdalu fadli badan bal hadda u fiirsa marka waxaa fiican qofki lixda saac hor ha seexdo uludka dambe ha kaco hadhowna xoogaa yar ha ku noqdo aroortiina ha kaco waa axabu salaati ila llahi salaatu daawuud qaabkii ahayd wey ayb marka salaadahaani waa salaado aada iyo aada u cajo badan qofku habeenkii inuu tukado waxa weeye waxaa ogaan kara qofka tukaday keliya isagoo marka hore waa la culusay laakiin ma sameeyey hadduuba sameeyo waana la qabsanayaa hadhowti xilliguu habeenkasa kici jiray isagoo iska kacay oo soo booday baa arkayaadoo salaadii u kacay maalintiina waxa weeye waa ka nuur badan yihiin dadka habeenkii tukada dadka kale waxoodoo dhanna nashaad bay noqonaysaa kan hurdan hurdadiina wax u kordhin mayso cajis buu ka qaadayaa keliya bes waaye intaa markuu inoo sheegay waa gabagabe wayukrahu waxaa la karaahiyeysay qiyaamu kulli leyli habeenka dhammaanta istaagiisa daa'iman weligeed habeen oo dhan inuu weligii taagan yahay laba iyo tobanka sac soo jeedo haddee salaad buu usoo jeedaa iyo cibaado waa laga fiican yahay lanna hadhow buu daciifaya shaqadii maalinta uu ka daciifaya hadduu hameenkii oo dhan hadda waxaan kaloo lagu soo saama leyliyo lagu soo jeedayo kusoo jeedana hadde waaba khasaaro wa takhsiisu leylati ljumucati jumcada habeenkeeda ku gaaryeelkeeduna waa karaahiyo biqiyaamin qiyaamuleyl habeenka jumcada keliyo qiyaamuleylka la yimaada yahuud iyo nasaaraha waxaa la yimaada sabtida iyo axadday ku gaaryeelaan hadduu habeen ka horeeya ama ka dambeeya ku dari lahayd karaahiyadu waa bii lahayd salaadna ha ku gaaryeelin jumcada haddaa laakiin salaad waxaan ahayn a ku gaaryeelaysa yaa salliga nebiga iyo salaamta nebiga iyo calayh salatu asalaam werdi kale waa la ogolyahy karaahiye maaha wa tarku tahajudin tahajud inuu ka tagana waa karaahiyo tahajudkaasoo ictaadahu u ka caado yeeshay haddeer qofku intuu maaragtay awooddiisa iyo xooggiisu fiican yaha fiican wixii cibaada inuu haddeer lasii qabsado hadhow tii markuu weynaado wuxuusan yaraantiisi lasoo qabsan maba samayn karaba ama mashaqaiyo dhib buu kala kulmaya tahajud buu tukan jiray yuusan haddeer ka tegin cibaado iyo raatibo u lahaa inuu ka tago ma fiicna qofku wayusanu waxaa la suneeyey ila sayqada markuu qofku soo baraarugo hameenki masxu wejhi wejigiisa inuu masaxo iyo wanadaru inuu fiiriyo ila samaai cirka cirkana inuu eego iyo wa qiraa'atu ina fii khalqi samaawaati inuu akhriyo horta waa soo toosay wejiga gacantasa ha u mariyo hurdow iska masaxayaay kow cirkana ha fiiriyo waaye muxuu kaloo akhrinayaa ina fii khalqi samaawaati walardi aali cimraan aakhirkeeda aayadda boqol iyo sagaashanaad ilaa suuradda dhammaadkeeda de waa qof qur-aan yaqaane qofaan qur-aan aqoon baa bog iyo xoogaa weeyaan akhrin karaya maya mau akhrin karo dusan qur-aan aqoon intaasu xafidaya aayado dhib yaro ducaado wardiya weeyaan waaye ina fii khalqi samaawaati waalardi buu akhrinaya wakhtilaafi illeyl waannahaar aayaadkaasoo akhrisanaya aada iyo aad nebiga uga dayanaya calayhi salaatu wasalaam waaye ilaa aakhiri suura qofka caawa raba inuu tahajudo maanta inuu qeyb ka mida seexdaa fiican qayluula la yihahdaa maanta xoogaa ka mida seexanaya duhurka wax yar ka hor oo kale iyo hadduu hadhow seexanayo kabacdi laakiin qof maalintiina seexanaya caawana aan tahajudeyn waxay dhahaan waa qof hameenkiina suxuuranaya maalinta ka dambaysana aan soomayn oo kale hameenka saame barkiibu iska suxuurtaa hadhowna ma raba inuu soomo waa awl wey waaye ayb ayb waan yanaama oo yastariixa qofku hadduu salaada ku lulmoodo waa inu xoogaa jibsado waayahay waftitaaxu tahajudi tahajudkiisa inuu ku furfurto biragcatayni khafiifatayni laba ragcadood oo fudfudud baa fiican labada a ka bilaabaysid si fudayda ku tuko waxaa kaloo sunaa waikhaaru ducaai ducada badinteeda iyo weli safaari safaarta badinteeda bileyli hameenkii marka ilaahay aad wax u bixiyo haddaa wa ilaahay baan wax ka rabnaa marka ilaahay maaragtay tajalligiisa iyo soo degidiisa iyo arrimahaasoo dhan waa meesha waa hameenkii marka xilligaas qofka hala fiirsado danihiisa iyo xaajaadkiisa iyo ducadiisa iyo hala qabsado ilaahay baa kuwa soo celinaya yaa i baryay saacatulijaaba ku jira ma jiraa qof waxay weydiisanayo aan siiyo qofi baryayo aan abalo ya qof baahano aan deeqo war waa xilli cajo badan wey taa ha baday wa fi nisfi اlakhiiri niska dambe hameenka gelinka dambe iyo wthuluثi اlakhiiri huludka u dambeeya ayaa ahamo ugu sii muhiimsan ducadan iyo kicidan iyo waxaan niska dambe iyo uludka dambe oo afarta saac usii dambaysa baa ugu sii cajo badan waayahay halkaasaa raxmad ilaahay qofka helaya oo la aqbalaya hameen kasta qofka xilligaa kacayo oo ilaahay baryayo oo ummadda u ducaynayo oo u istikfaaranayo oo iyo qofka kale maysku meel wax loogu qoraya iyo isku diiwaan noqonaya intaasoo ajar baa qofkan u xasilaysa loo qoraya wallahu subxaanaه wa tacaala aclam bisawaab